bilaantaga ganacsadaasa gadowka dharka bacaadliga ee magaalada dooble ayaa sheegay in saameyn awaarta kuweeldhatee ganacsisho iyo oona sheegeenga in dadka tuuliyaalkan ku kooy jareen awaarta darti ayoo yaraadenga hanoo kumid ee bilaantaga ganacsadaasa gadowka dharka ayaa sheegeen in saameyn iyo kuweeldhatee ganacsiga kiisho iyo awaarta ku jarta dalka magaceyga waa safiya cali waxaan kamid ahay gabdhaha ka ganacsada dharka ee ku nool magaalada dhowley si hore suuqa jiri jiray had intay abaaraha iyo waxaan dhibkan u dhicin hadda laakiin abaaraa jirta dhib badanaa jira dadka rafaadaa ku dhacay reebaadiyihii ayagaa waxay cunaan iyo biyo dadeeyayo reebaadiyaa joogay dhulka abaar ma jiran baabuurta caanaha aada u keeni jirtay gabdhaha reebaadiyaha iska imaan jira xoolaha la gadan jiray hadda wixii ma jiran xoolihii abaar baa ku dhacday xoolo la gadanayo male maxaan ku dhahay dadkii oo reebaadiyaha ahaa oo baadiyaha ka imaanaya xoolaleyda ahaa ayagaaba toodii saabatay ree baadiyihii waxaa ku dhacay abaar ba-anaa ku dhacday hadda ninka maxaan ku dhahay markuu qofka u haysto barwaaqow marana raadiya laakiin ruux asaga maxaan ku dhahay xoolo meel ugu xiran yihiin ilmo yar meel u fadhiyaan maxaan ku dhahay biyo laga rabo cunto laga rabo marka dhibay ku tahay maxaan ku dhahay dhar gato magaalada reebaadiya ma imaadaan reebaadiyaha magaalada aada ugu fogaadeen meelaha biyaha iyo coos kale xoolihii la raadsadeen waagi hore waxay ahaan jirtay in maxaan ku dhahay dadka oo reebaadiyaha magaalada usoo dhaadhacaan waxay naga gadan jireen dharka waxay naga gadan jireen maxaan ku dhahay dharka ciyaalka dharka dadka waaweyn magacay waa sacdiye maxamed waxaan ka mid ahay habeenka habeenkii ay ka ganacsada dharka abaarta saameyn aada u ballaaran bay nagu yeelatay waayo ganacsigeena hadda ool unoo kala socday laakiin hadda nooma kala socdo dadkii tuulooyinkii imaan jireen hadda kama imaadan way sii guureen ool hor markii qofki wax dadkii wax naga galan jiray waxay ahayn reemiy haddana reemiyigii lama haayo abaartii baa ay kana qaxisay marka abaarta saameyntaas bay nagu yeelatay reebaadiyii dadkii reemiyigii wax naga gelinaya qaxeen saas ganacsiga hoos dhac ugu imaada